بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه أستعينه على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaan soo wadanay siiradii nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam maanta waxaynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala xajatlwadaac iyo maalmihii ugu dambeeyey ee nabigeenna iyo taariikh nololeedkiisii gebagabadiisii insha allahu tacaala waxa aanu kasoo warabnay in ay acmaali dacwa dhammaystirantay yacni dacwadii iyo boohii nebiga sala allahu calayhi wasalam loo soo diray inay dhammaystirantay risaaladiina uu gaadhsiiyey dadkii mujtamac islaami ah oo cusubna uu aasaasay oo udubdhexaadkeedu uu ahaa meeshuu ka aasaasay magaalada madiina marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu doonay inuu tuso rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam midho dhalkii dacwadiisa iyo yaboohii dacwadiisa muddo saddex iyo labaatan sannadood lagu soo jihaadayay ee uu dhibaatada iyo mashkiiladaha aadka u tiraha badan uu soo maray midhaha inuu wax ka arko ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu doonay marka wuxuu ku tusay midhahaas xajatlwadaac xajkii la baxay xajkii sagootinta sidoo kalena wuxuu doonay rabbi subxaanahu wa tacaala saxaabada rasuulku ay noqoto ay ka marakacdo shaqadii uu qabtay nebigeenu moxamed sala allahu calayhi wasalam marka nebigu wuxuu iclaamiyey xaj inuu baxayo wuxuuna diyaar garoobay maalintii sabtida ee afar casho oo keliya ay ka hadhsan tahay dilqicda sanadkii tobnaad ee hijirada ayuu doonay inuu kasoo baxo magaalada madiina isagoo ku wajahan maka marka waa soo labistay oo hugiisii buu soo xidhay hugii xajka loo xidhan jiray oo kale ayuu soo xidhay salaadii duhur kadib buu soo baxay wuxuuna soo gaadhay isaga iyo saxaabadiisii intii la socotay meesha la dhada dalxulayfa oo ah miiqaadka iyo meesha ay dadka magaalada madiina degani ay ka xidhaan ixraamka xajka iyo cimrada halkaa markuu gaadhay intaan salaadii casar la gaadhin buu gaadhay wuu ku tukaday wuxuuna yidhi xalay baa la yimi oo cid ka timi rabbigay baa ii timi malag baa ii yimi oo ifaray inaan halkan waadiga kan barakaysan inaan ku tukado waanu ku tukaday nebigu sala allahu calayhi wasalam ixraamkiisii cimrada iyo xajkana halkaas buu ka xidhay habeenkiina halkaas uu hoyday subaxii kalena waa qubaystay oo waa isnadiifiyey hugiisina waa xidhay salaadii duhurna waa ku tukaday laba ragcadood buu tukaday sida qofka safarka markuu salaada uu soo jamcinayo waa soo jamciya rasuulku sala allahu calayhi wasalam kadibna hashiisii alqaswaa ayuu fuulay isaga oo akhrinaya tahliil oo laa ilaaha ila allah iyo allahu akbar iyo ducooyinka la akhriyo xilliga cumrada iyo xajka lagu jiro kadibna nebigu sala allahu calayi wasalam waa sii socday ilaa iyo uu ka gaadhay magaaladii maka gaar ahaan maalintii afaraad ee dilxaj uu tagay sideed casho oo keliya ayay ku qaadatay nebigeena maxamed inuu kasoo socdo magaalada madiina ilaa intuu ka gaadhay magaalada maka markuu beytkii yimi nebigu cimruu soo ixraamtay uu dawaafay markaa kacbadiibuu dawaafay safiyo marwana sacyi buu ku sameeyey sidoo kalena muusan xalaaloobin oo markii uu cimradiisii uu dhammaystay ma uusan isxalaalaynin ee wuxuu doonay nebigu wuxuu markii uu soo xidhanayay cimrada iyo xajka marbuu soo wada xidho muqaaran buu ahaa yacni hadyigina wuu soo kaxaystay deetana magaalada maka ayuu yimi dawaafkii xajka mooyaane dawaaf kalena muusan dawaafin halkaasuu joogay oo ilaa intuu dawaafkii xajka uu ka sugaayay saxaabadiisii qolo ka midabaa u timi wuxuuna faray nebigu sala allahu calayhi wasalam in ay ayaguna iyagu isxalaaleeyaan oo sidiisoo kale aanay ahayn waayo nebigu wuxuu watay hadyigii iyo xoolihii uu qalaayay dabadeedna iyagu intay ixraamteen cumradii ayay dawaafeen beytkii waxayna sacyiyeen safiya marwa wayna xalaaloobeen kadibna markii kale maalmihii kale ayay ixraamteen xajkii maalintii yowmu tarwiya loo yaqaano ee sideedda bisha dilxaj maalinta ka horeysa carafa ayuu nebigu sala allahu alay slam shantii salaadoodba wuxuu ku tukaday mina mudduu markaa halkaa joogay ilaa inta qoraxdii kasoo baxaysa halkaasuu joogay markay qoraxdii soo baxdana waa ka dhaqaaqay wuxuu tegay buurta carafa halkaasuu ku degay saxaabaadu fara badan ayaa hareerihiisa yimi oo lagu qiyaaso boqol kun in sare u dhaafis halkaasuu nebiguna markaa sala allahu alay wasalam khudbaduu ka jeediyey wuxuu dhahay ayuha nnaas ismacuu qowli wardada u dhagaysta hadalkayga fainii laa adri lacallii laa alqookum bacda caami hada bihada alwaqfi abada anigu ma garanayo inaan idinla kulmaayo sanadkan wixii ka dambeeya meeshan ayn taagan inaan ku wada kulmayno umalayn maayo buu yihi nebigu ina dimaakum wa amwaalakum xaraamun calaykum ka xurumati yowmikum haada waar dhiigiina iyo xoolihiinu xaaraan bay idinkale idinkay tahay sida maantaba ay u xurmaysan tahay ayaa dhiiggiina iyo xoolihiinuna u xurmaysan yihiin fii shahrikum haada fii beladikum haada sida bisha tanna dilxaj ay tahay u xurmaysan tahay beledkan aad joogtaana u xurmaysan yahay ay u xurmaysan yahay dhiigga iyo xoolaha qofka muslimka ah calaa kulli shayin min amri ljaahiliya taxta mowdica qodamay wuxuu yidhi wax allaaliyo wixii jaahiligii wixii islaamka ka horreeyey oo dhan lugahayga hoostooda ayaan dhigay oo waan tuuray buu leeyahy wa dimaa'i iljaahiliya mawduuca dhiiggii wakhtigii jaahiligana iyadana waa la tuuray argoosi dambe ma jiri doono wa ina awala damin adacu min dimaa'i iljaahiliya dhiigga ugu horreeya ee aan tuurayo dhiiggii jaahiliyada waxaa ka mid ah ninkii la dilay ee la odhan jiray ibnu rabiica ibnalxaari waa nin waxaa dilay reer bani sacad reer bani sacadna waxa weeye gabadhii nuujisay nabigeena xaliimati sacdiya waa qoyskeedii marka nin xaggaa kasoo jeeda oo la dilay oo ay dileen qabiilkan hudayl ay dileen ayuu yihi dhiiggiisana nebigu waan tuuray ninkaas oo mowdica qadamayi baan dhigay sidoo kale wuxuu yihi ribadii jaahiliga ahayd ee islaamka ka horeysay ribadana iyadana waa la tuuray wa awalu riban adacahu ribada ugu horeysa ee aan tuurayana waxa weeye buu yihi ribadii cabaas ibni cabdilmutalib oo ribo dadka ku lahaa isagana waan tuuray buu yihi nebigu sala allahu caleyh wasalam sidoo kale nebigu wuxuu u dardaarmay haweenka khayr badan buu u dardaarmay oo wuxuu yihi fattaquu llaha fi nnisaa war ilaahay ka cabsado oo dumarka uga cabsada ilaahay fainakum akhadtumuuhuna biamaanat illah waxaad u qaadateen ammaano ilaah baad ku qaadateen wastaxlaltum furuujahuna bikalimati illah furuujtoodana waxaad ku xalaashateen weedha ilaahay walahuna calaykum risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf waxayna idinka korkiina ku leeyihiin inaad quudisaan sidoo kalena aad hugooda siisaan iyo waxaa gashanayeen wuxuuna yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam waqad taraktu fiikum maa lan taduluu bacdahu waxaana idinkaga tegay waxaydan ka lumaynin aniga gadaashay in ictasantum bihi kitaab allah wa haddii aad cogsataan oo aad qabsataan kitaabka ilaahay lumi maysaan aniga gadaashay oo kamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ayuha annaas innahu laa nabiya bacdi wardadow aniga nebi iga dambeeya ma jiro walaa ummata bacdakum idinkana ummad idinka dambaysa ma jiro ee ilaahay caabuda oo shanta salaadoodna tukada bisha ramadaanna sooma sakada xoolihiinana la baxa nafihiinana daahiriya xajkan rabbigiin beydkiisana soo xaja dadka wulaatu amrigiina ah madaxda idin ahna iyagana adeeca haddaa intaa samaysaana tadkhuluu jannata rabbikum waxaa gelaysaan jannada rabbigii waa wardardaarankii uu nebigu siinayay saxaabadiisii halkaas ugu timi gaar ahaan xajkii sagootinta xaajatulwadaac markaa saxaabadii waxay dhaheen nashhadu annaka qad balagta wa addayta wa nasaxt waxaanu ka marakacaynan ka markhaati nahay bay dhaheen inaad na gaadhsiisay warkii iyo fariintii aanad oofisay noona nasteexaysay oo aadna waanisay ayay dhaheen dabadeedna nebigu sala allahu calay wasalam gacantiisa ama fartiisu farta murdisada ayuu sare u taagay isagoo le allahuma fashhad ilaahayo markhaati ka ahow saddex jeer buu ku celceliyay ilaahow mara ka ahow inaan gaadhsiiyey oo aan fuliyey wixii aada isoo fartay arrintaas wuxuu u sheegayay nebigu saxaabadii ka qayb galay ee aadka u badnaa ee aan ku tilmaamnay inay boqol kun sare u dhaafiyeen dadkaasoo dhanna waxaa gaadhsiinayay yacni dabcan waxaa jiray qaab beriga dee sameecade maysan jirin codka sare loogu qaado waxaa jiri jiray qof markuu nebigu hadla ka daba hadli jiray marka nin cod dheer oo ka daba hadlayay nebiga ayaa jiray magaal markii uu carafe u taagnaa waa rabiica bnu umaya bnu khalaf ninkaas ayaa gaadhsiinaya dadka inta kale markuu khur- khudbadiisii uu dhammaystay nebigu sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa soo degtay aayaadkii tilmaamaysay inay axkaamtii iyo sharaaci- sharaa'icdii ee diinta islaamka ay dhammaystirantay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina marka aayaadkaasi soo degeen baa cumar bnu khadaab uu ooyey markaasa la yidhi maxaa kaa oohinaya wuxuu dhahay waxaa iga oohinaya wuxuu yidhi wax dhammaystirmaa ma jiraan hadday dhammaystirmaan shaygaasi waa nuqsaama dabadeedna nebigu sala allahu calayhi wasalam halkiibuu ku tukaday salaadii duhr iyo casar kadibna waa ka degay ilaa intii qoraxdii ay kasii een, ka dhacaysay waana baxay oo wuxuu tegay musdalif halkaasuu maqrib iyo cishana ku tukaday habeenkiina halkaasuu seexday subaxii markii la gaadhana wuxuu bilaabay inuu takbiirtii iyo tahliiltii u akhriyo waana ka baxay oo wuxuu tegay jamaraadka meesha jamaraadka ee dhagxaanta lagu tuuro ayuu tegay toddoba xabuu qaatay waa ku tuuray markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam isaga oo eh, mid kasta markuu tuurayo takbiiranaya allahu akbar leh Eh, rasuulku sala allahu calayhi wasalam een, hashiisiibuu iska fuulay waa baxay marka kan beytkiibuu tegay halkaasuu salaadii duhur maalintaana uu ku tukaday maka dhexdeeda biyihii zamzamka ahaana waa cabay haddana waa khudbadeeyey maalintii yowma naxriye maalintii ciidda weeye maalinta tanna waa khudbadeeyey isagoo leh ku soo celinaya yacni khudbaddii uu shalay tolay carafa uu ku akhrinayay isagoo khudbaddii ku soo celinaya ayuu khudbadeeyey wuxuuna dhahay oo sii raaciyey een, zamanka iyo wakhtigu een, waa dhammaystirma waxaa jirtay wakhtiga een, ilaahay wuxuu abuuray ina ciddata shuhuuri cinda allahi itna cashara shahra een, ilaahay agtiisa biluhu waxay ka yihiin labiyo tobankaa bilood afar bilood oo ka mid ah afartaa een, labiyo tobankaa bilood ayuu ilaahay ka dhigay eh, ashhuru lxurum bilaha xurmaysan subxaan allah marka bilihii xurmaysnaa ee nimankii quraysheed maadaama ay ku noolaayeen boob iyo dhac way isdaba marin jireen oo xilliga eh, ashhurul xurumka maysan dagaalami jirin oo mamnuuc bay ka ahayd inay dagaalamaan maadaama ay boob iyo waxaa ku noolaayeen iyo qalalaanso waxay iska jeclaayeen in ay bilaha kala beddeshaan oo bishii eh, ashhurul xurumka ahayd ayay s- ka qaadayaan bishii ay ahayd waxaana dulqicda iyo dulxaj iyo s- iyo safar ayaa ah bilaha muxaramka deetana way rari jireen oo rabiicul awal bay ka dhigan jireen oo odhan jireen bishatan aynu xaggan geysano bishanna aynu xaggan kan geysano nebigu wuxuu ka warramayaa marka kan inay bilihii ay kala rogrogayeen nimankaasi ay dib ay usoo bilaabmantay oo halkeedii ay kusoo noqotay sidii uu ilaahay u abuuray wuxuuna yidhi labiyo toban bilood weeye sanadku afar bilood baana een, ashhurul xurumka ah bilaha een, xurumka ah ee xurmaysan Een, wuxuuna weydiiyey saxaabadiisii war bisha tan aynu ku jirno waayo beledkan iyo dhulkan aynu joognana waa maxay maantana waa maalin waxay dhaheen markaa saxaabadu een, waxay u maleeyeen inuu u magacaabi doono maalin kale ama magac kale uu u bixin doono markaasuu wuxuu ihi war bisha aynu ku jirnaa maan idil xaj ahayn markaasay dhaheen haa een, gurig meesha aynu joognaana miyaanay ahayn beledkii xaramka ahayd haa bay dhaheen maalintan joognaana maana yowmu naxri ahayn haa bay dhaheen dhegeysta buu yidhi markaa rasuulku ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraam war dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo acraaddiinna iyo sharaftiinnu xaaraan bay idinka tahay oo xurma ayay idinku tahay sida ay maanta xurmo u tahay maanta waa yowmu naxri oo waa xurmaysanta bishan ku jirnaa wadilxaja waa xurmaysantay beledkaynu joognana waa xurmaysan yahayo waa baytul baytullahi alxaraam sidaasay xaaraanta u tahay baa dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo acraaddiinnuna ay xaaraan u yihiin sidoo kale nebigu wuxuu u sheegay inuu shaydaanku ka quustay in dhulkan kan barakaysan ee jasiiradda carbeed guud ahaan gaar ahaanna beydka xaramka iyo magaalada maka in lagu caabudo sanamyo iyo shirkiyaad waa ka qustay buu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam laakiin wuxuu isku dayayaa shaydaanku inuu acmaashiinna uu xaqiro oo uu idinka waswaasiyo maalintii saddex iyo tobnaad ee dilxaj ayuu nebigu dawaafay dawaafkii wadaaca ahaa ee uu ku sagootinaya e, maka gaar ahaanna uu ku xalaaloobayay oo xajkiisii uu u dhammaystirmay kadibna wuxuu safarkiibuu soo baxay oo magaaladii madiina ayuu xaggeeda soo aaday markii uu dhammaystay xajkiisi markuu madiino yimi nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu diray ama wuxuu doonay in uu diro sariya duulaan inuu qaado duulaankana waxa sabab u ahaa ee, roomaankiibaa waxay kusoo xadgudbeen dadkii muslimiinta ahaa ee aaggaa joogay gaar ahaan nin la odhan jiray een, farwa bin camru aljudaamiy oo soo islaamay waalida ka ahaa meesha la odhan jiray macaan ee dhulka shaam ku taalay ayaa la dilay oo een, dil loo geystay kadib markii uu islaamay islaamnimadiisa lagu dilay marka nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu doonay in uu nimanka roomaanka uu rucbi soo geliyo sidoo kalena dadkii een, carabbeed ee ka agdowaa iyagana kalsooni uu ku abuuro si ay islaamka usoo galaan marka jeish buu diyaariyey ciidan buu diyaariyey nebigu sala allahu calayh wasalam uu hogaaminayo usama ibnu zayd wiil aada u yaroo hadduu ugu bato lix iyo toban toddobiyo toban jira wuxuuna faray inuu dhulka falastiin aagga ay tagaan oo ay soo argagax geliyaan nimankii roomaanka kalsoonidana kusoo celiyaan dadkii carbeed ee halkaa deganaa ee doonayay inay soo islaamaan ama islaamayba oo islaamnimadu ay ku bilowga ku ahayd dabadeedna markii uu ciidankan diyaarinayay dadkii saxaabadiisii qayb ka mid aba waxay tidhi wiilkani wuu yaryahayo way tacniyeeno waxay dhaheen wiilka kan aada buu u yaryahay markaasuu rasuulkullahi sala allahu calayh wasalam waxaad sheegaysaan een, usaama ayaad ka warramaysaan idinkoo ka warramay aabihii markuu uu ahaa een, een, uu taliyaha guud ee ciidamada muslimiinta ee, ku- is- oo isaguna ku geeriyooday dagaalkii mu'ta wuxuuna yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam een, aabihiina wuxuu ka mid ahaa dadka kaan ugu jecelay isaguna wuxuu ka mid yahay usaama ibnu zayd dadka kuwaan ugu jecelahay ciidankii waa diyaariyey nebigu laakiin ciidanku waxa ay maqleen een, xanuunkii nebiga sala allahu alayh wasalam uu xanuustay nebigu waa geeridiisii wax yar ka hor dabadeedna way sugeen ilaa inta ay war sugan ay helayaan markii dambe nebigu u geeriyoodayna nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa ciidankii dib u diray ababakar radia allahu canhu Een, nebigu sala allahu calayhi wasalam labaatan casho ayuu bishii ramadaan ee sanadkii tobnaad uu ku ictikaafay magaalada ee masaajidka een, isaga oo een, jibriil qur-aanka uu ka dhegaysanayay sidoo kalena waa kii caddeeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu xajatulwadaaca uu joogay in eh, aanu sanadka kan laga yaabo inaanu dib u soo noqonin oo uga warramayay saxaabadiisii in laga yaabo inay geeridiisii ay soo dhowaatay sidoo kalena saxaabigii een, mucaad ibnu jabal waa kii uu sheegayay markuu yaman u dirayay ee ku lahaa waxaa laga yaabaa inaad inaanad markaad soo noqotid aanad ila kulmin ee aad ar- aad la kulmaysid aad arki doontid qabrigayga waxaana soo degtay suuratu nnasri إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا marka aad aragtid een, furashadii maka oo magaaladii maka oo la furtay guushaadina ay weynaato oo ay caddaato ee, dadkuna ay diinta ilaahay usoo galaan iyagoo kooxa kooxa ah marka istikfaaro oo towbada ilaahay badi iyo tasbiixdiisa badi suuradan oo sheegaysa nebiga sala allahu calayhi wasalam geeridiisa inay soo dhowaatay Een, bishii safar bilowgeedii ee, sanadkii koob iyo tobnaad ee hijrada ayuu nebigu siyaartay een, xabaalihii ku yaalay baqiic ee shuhadadu ay ku aasnaayeen isagoo doonaya inuu sii een, wadaaciyo oo uu sii sagootiyo wuxuuna dhahay markuu qabriga uu joogay qab qubuurtii asxaabulbaqiic markuu joogay fitan baa soo socota fitnooyinkii nebigu ka warramayay ee dhex dha- ka dhex dhacay saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo uu lahaa fitnooyin ka qitaci leyli lmudlim yacni sida habeenka madow oo kale een, iskaga soo daba dhacaya ayaa imanaya Een, sa- bishii safar sagaal iyo labaatankeedii ayuu nebigu janaaso u raacay een, xabaalihii baqiic lagu aasay dabeedna markuu kasoo noqonayo nebigi ilaahay wuxuu dareemay madax xanuun madax xanuunkii iyo xumadii baa sare ugu kacday waana xanuunka uu geeriyoon doono wuxuu xanuunkaasi hayaa afar iyo toban casho ama saddex iyo toban casho meelahaas ayuu nebiga ay uu hayay xanuunkaas kadibna waxaa ku cuslaatay maradkii iyo xanuunkiibaa nebigii ilaahay ku cuslaaday wuxuuna weydiin jiray zawjaadkiisa iyo xaasaskiisii maanta xaggee baan u leeyahay beritooda gurigee baan tegayaa zawjadee baan u tegay dabadeedna waxay fahmeen zawjaadkiisi iyo xaasaskii nebigu in uu nebigu doonayay inuu caa-isha lagu daryeelo dabadeedna way u ogolaadeen caa-ishaana gurigeedii la keenay oo waxaa keenay caliy bn abi aalib iyo fadl ibni cabaas oo labada dhan garbaha kasoo galay oo la soconaya nebiga ayaa nebigii ilaah oo xanuunsanaya keenay gurigii caa-isha halkaasaana ku qaatay wiiggii ama asbuucii ugu dambeeyey ee noloshiisa caa-ishana radi allahu canha markii ay uu xanuustay nebigii ilaahay waxay ku akhrin jirtay mucaawidaadka qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas markaasay ku tufi jirtay markaasay gacantiisa inta isticmaasho gacmihii gacmihiisa inta ku tufto ayay jidhkiisa marin jirtay iyadoo oo ka rajinaysa barakadii jidhka nebiga sala allahu calayhi wasalam maalintii arbaceed ee shan casho ka hor geeridii nebiga sala allahu calayh wasalam ayaa xanuunkii kusii ziyaaday nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu galay nebigu sala allah alay slam wuxuu galay koomo markaasaa markuu koomadii kasoo baxay ayaa wuxuu yidhi waxaad samaysaan soo qaada toddoba toddoba ceel waxaad kasoo qaadaan biyo dabadeed bi toddoba ceel oo kala duwan biyo kasoo qaada deetna igu shuba waa lasoo qaaday biyihii waxaana lagu shubay nebigii ilaahay markuu nebigii ay ka yara khafiiftay ayuu yidhi xasbukum xasbukum ukaadiya bal ukaadiya in yaroo fudayda markii nebigii ilaahay uu dareemay ayuu masaajidkii soo galay markaasuu khudbadeeyey oo waxa uu yidhi marka khudbadiisii waxaa lacnatullahi cala alyahuudi waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid wuxuu dhahay lacnad korkooda hafuusha nimanka yahuud iyo kristanka waxay ka yeesheen qubuurtii nebiyadooda masaajid bay ka yeesheen waxaana dardaarankii nebiga ka mid ahaa laa tattakhiduu qabrii wathanan yucbad war haka yeelina ha ka yeelina qabrigayga sanam la caabudo wuxuu kale uu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam war ciddii aan waxu geystayow iga goos haddii aan dhabarka kaaga dhuftay ul imikaba diyaar baan ku leehay iga goos ciddii aan caayayow iga jaro ayuu yidhi nebigii ilaahay dabadeedna salaadii duhur markii la tukaday ayuu isla khudbadii oo kale nebigu ku celiyay sala allahu calayhi wasalam wuxuuna khayr u dardaarmay reer aansaareedo waa ammaanay kadibna wuxuu dhahay ina cabdan khayarahu allahu an yu'tiyahu min zahrati ddunyaa maa shaa wa bayna maa cindahu fakhtaara maa cindah addoon ayaa ilaahay kala dooradsiiyey dhaldhalaalka adduunyada wuxuu doono iyo waxa ilaahay agtiisa yaalla wuxuuna addoonkaasi doortay waxa ilaahay agtiisa yaalla dabadeedna abubakar oo meesha joogay baa ooyey waxaan kugu furaynaynaa rasuulka ilaahay oo aabbayaasha iyo hooyooyinkayo addoonkaa ilaahay uu kala dooransiiyeyna wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo abubakar baa ugu faham badnaa saxaabadii rasuulka oo fahmay inuu yahay ruuxaasi nebiga sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebiguna wuxuu lahaa low kuntu mutakhidan khaliilan hayra rabbii latakhadtu abaabakara khaliila haddaan cid saaxiib sokeeya ka yeelan lahaa ilaahay aan ahayn cid aan ilaahay ahayn haddaanan sokeeya ka yeelan lahaa abaabakar baan ka yeelan lahaa laakiin waa walaalkay ayuu yidhi marka khaliilkayga iyo sokeeyahayga dhowi waa ilaahay buu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam maalintii afaraad ee geeridii nebiga ka hor ayuu nebigu yidhi ii kaalay saxaabadiisii buu yidhi ii keena warqad aan idin qoro aydan aniga gadaashay lumaynin dabadeedna xanuunkiiba kusii ziyaaday rasuulka saxaabo joogtay meesha oo cumar ibnu alkhataab uu ka mid ahaa ayaa waxay dhahay markii nebiga xanuunkii kusii ziyaaday war qur-aankii kariimka ahaabaad haysataan oo inagu filan ee nebiga ayaynaan dhibin dabadeedna saxaabadiibaa muramay markaasuu nebigu lahaa iga bax waanay ka baxeen saxaabadii nebigu sala allahu calayhi wasalam sidoo kale nebigu wuxuu dardaarmay in yahuudda iyo kristanka iyo mushrikiintii carbeed laga saaro jasiiradda carbeed dhammaantoodba laga safeeyo nimanka maalintaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dadkii buu dujiyey salaadii cishe kadib ayaa waxaa ku cuslaatay xanuunkiiba kusii cuslaaday manuusan awoodi karaynin inuu usoo baxo salaada koomadiina waa ku noqday marka kan markaasuu wuxuu yidhi war salaadii ma la tukaday isagoo markuu soo miyiroobaba markaasi caaisha tidhi mayo weli lama tukan dhowr jeer marba markuu ku noqdo ayuu soo miyiroobaba waxa uu lahaa salaadii ma la tukaday markii dambe uu yihi muruu abaabakr falyusalli nnaas abaabakar fara dadka ha dujiye e waana la faray oo caaisha markii hore dhowr jeer ayay ka noqnoqotay oo ay tidhi yaa rasuul allah abaabakar waan inaadu qalbi jilicsan oo ooyey ee cid kala far ilaa markii dambe saddex jeer markii ku celcelisay uu nebigu yidhi innakum sawaaxiba yuusuf waxaad tihiin nebi yuusuf saaxiibadood dumarkii la socday ha la faro abaabakar inuu salaada tujiyo abaabakar baana tujiyay salaadii maalintii sabtida ahayd nebigu sala allahu calayhi wasalam waxoogaa caafimaad ah buu yaro helay dabadeedna salaadii ayuu usoo baxay salaadii duhur wuxuuna arkay abaabakar oo dadkii dujinaya markii abaabakar iyo saxaabadii ay arkeen ayuu abaabakar wuxuu doonay inuu salaada dib uga soo baxo nebigu uu hormaro markaasuu gacantiisa ku ishaaro oo uu yidhi waxba dib ha usoo bixina siiwa salaadaada markaasuu nebigu fadhiistay abaabakarna waa istaagay salaadiina nebiga ayaa tujiyey abaabakarna wuxuu ahaa wuxuu ku dayanayay salaadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam takbiirtana wuxuu maqashinayay saxaabada kale maalintii axadda ee hal maalin geeli geeridiisii ka hor nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu nebigu wuxuu xoreeyey wiil addoon u ahaa toddoba diinaar oo uu haystana uu sadaqaystay sidoo kalena hubkiisii wuxuu u qeybiyey muslimiinta oo sanadiisii iyo waxyaalihii hub uu haystay wuxuu siiyey muslimiinta maalintii itniineed ayaa nabiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo ahayd maalintii ugu dambeysay noloshiisa ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam soo baxay uu qolkii ka soo baxay oo qolkii caaishae uu joogay ayuu daahii marada ka qaaday markaase dadkii ay arkeen waa salaadii subax markaasuu arkay nebigu sala allahu calayhi wasalam dadkii oo tukanaya markaasuu qoslay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo dhow la caddeeyey dadkiina waxay u maleeyeen in rasuulku uu doonaya inuu soo baxo markaasuu gacantiisa ku ishaaray oo uu yidhi sii wata salaada kadibna qolkiibuu dib ugu noqday daahiina waa sii daay xilligii waa berigii markii la gaadhay ayaa waxaa u timi nebiga sala allahu calayhi wasalam xaas inantii uu dhalay ee faatima bintu muxamed markaa war sir ah ayuu dhegta u saaray markii hore markaasee ooyday markii labaadna mid kale uu sheegay markaasee dhoolla caddaysay oo qososhay markii koowaad wuxuu u sheegay inuu xanuunka kani uu yahay kii uu u geeriyoonayay wayna ooyday markii labaadna wuxuu sheegay inay ayadu tahay qofkii ehelkiisa ugu horeeya ee ugu hor dhimanaya isaga soo raacay waanan qoslay bay tidhi wuxuu kale ugu bushaareeyay inay ka mid tahay sayidaat sayida min sayidaati nisaa ilcaalamiin yacni dumarka caalamiinta kuwa ugu kheyrka badan ama sayidad u ah iyo madax u noqonaysa haweenka jannada faatima markay aragtay xanuunka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay tidhi yaa karba abataah alla dhibaato dhibaata ayaa haysata nebigii ilaahay bay tidhi markaasuu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam laysa calaa abika karbun bacda alyowm maanta laga bilaabo aabbaha wax dhib ah oo qabsan doonta ma jirto buu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam kadibna wuxuu u yeedhay nebigu labadii caruur ee uu awowga u ahaa ee ay faatima dhashay waxa weeye xasan iyo xusein waana dhunkaday nebigu sala allahu calayhi wasalam dabadeedna khayr buu iyagana u dardaarmay wuxuu kaloo nebiga sala allahu calayhi wasalam uu wacdiyey maalinta tan haweenaykiisii oo dhan ayaa u yimi iyagana waa u dardaarmay wax fiicanna waa u sheegay waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku dardaarmay oo ka mid ah hadalladiisii ugu dambeeyay assalaa assalaa wamaa malakat aymanukum war bal salaada salaada yacni salaadu booska ay ka taagneeda rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ayuu tilmaamaysa waa dardaarankii ugu dambeeyay nebigu uu bixinayay markii ay bilaabantay markaa xilligii geerida ayaa waxa uu soo galay nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam caa-isho walaalkeed waa cabdiraxmaan ibni abi bakr oo caday gacanta ku siday markaasuu nebigu eegay markaasay fahantay caa-isha inuu nebigu doonayo cadaygaa markaasay ku tidhi cadayga miyaad rabtaa haa buu yidhi way soo qaadatay markaa cadaygiibay calaalisay oo way u jilcisay oo way u hagaajisay markaasay nebigii u dhiibto markaasuu cadayday si wanaagsanna waa u cadayday nebigu sala allahu calayhi wasalam biyo agtiisa yaallayna nebigu wejiga intuu ku shubo ayuu ku masaxayay isagoo leh laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraat ilaahay xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooyaane geerida sakaraat bay leedahay buu leeyahy nebigu sala allahu calay wasalam markuu markaa cadaygii uu dhammaystiray ayuu gacantiisa ama fartiisa samada u taagay oo sar samada xagga samada ku ku ishaaray nindhihiisina xagga sare ay eegeen dabadeedna dibnihiisuna way dhaqdhaqaaqeen sayidina rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam dabadeedna caaisha ayaa kusoo dhowaatay oo dibnihii nebiga dhegta saartay markaase waxay maqashay nebiga oo leh maca aladiina ancamta calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiin allahuma kfir lii warxamnii وألحقني للرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى سوى النبي قد عيسنا يولي صلى الله عليه وسلم هذا الذي سيقول دنبي أن إلهي وحد يقمد لكتا كويا هذا النعمة يسين نبي يدي يا صديقين ترم بدنا يا شاها يا شهدتي يا صالحين إلهي ويدن بالدافين النحريسو رفيق الأعلى نائجاجسي sidaasee nebigi ilaahay sala allahu calayhi wasalam lagu oobsaday saddex jeer baanu kelmadan alrafiiqi laaclaa ku celceli gacantiisii baana deedna dhulka ku dhacday sidaas baana lagu oobsaday oo rafiiqi laaclaa uu ku tegay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maata rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam maalinta uu geeriyooday nebiguna waxay ahayd maalin itniineed labiyo tobankii bishii rabiicu lwal sanadkii koob iyo tobnaad ee hijiriga wuxuuna dhammaystirtay nebigu saddex iyo lixdan sannadood afar cashna waa u dheeray markuu nebigu sala allahu calayhi wasalam u geeriyada warkii waxa uu gaadhay saxaabadii rasuulka iyaguna aada bay u murugoodeen markii faatima loo sheegayba waxay tidhi faatima yaa bataah aabow ajaaba rabban dacaah waxaad ajiibtay rabbi kuu yeedhay yaa bataah min jannati alfirdowsi ma'waa jannada firdowsa ayaa hoygaaga ah yaa bataah ilaa jibriila nancaa jibriil ayaanu u tacsiyadaynaynaa cumar ibn alkhadaab radi allahu canhu maalinta tan markii warkii loo sheegay ee warkii soo gaadhay mowqif aada u cajiiba buu istaagay radi allahu canh oo wuxuu dhahay rag munaafiqiin ka mid ah ayaa sheegay inuu nebigi ilaahay geeriyooday manuusan geeriyoonin buu yidhi nebigu ee wuxuu u tegay inuu rabbigii la kulmo sidii nebi muuseba afartankii casho uu ilaahay ugu tegay uu la kulmay wuuna soo noqonayaa nebigu markuu soo noqdana rag buu gacmahooda iyo lugahooda goynayaa sheegtay inuu nebigii geeriyooday subxaan allah mowqifka aadka u adag buu istaagay marka een, Aba- een, cumar ibn alkhadaab ababakarna eh, faras buu soo furay radia allahu canhu Eh, meeshiina waa yimi dadkiina lamu hadlin Eh, qolkii caaisha ee nebigu ku geeriyoodu galay Eh, wejigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu markiiba dhunkaday isagoo oynayo oo leh biabi anta wa ummii laa yajmac allahu calayka ma- maw- mawtatayn Een, ilaahay kuguma kulminayo laba geeriyood geeridii dhabta ahayd ee ilaahay kuu qorayna waad geeriyood markaasuu een, abaabakar ka soo baxay qolkii markaasuu cumaroo meesha taagnaa buu ku yihi fadhiiso cumarow cumarna waa diiday dadkii waxay markaa kusoo een, qaabileen Een, abaabakar ba u yimaadeen markaasuu wuxuu dhahay abaabakar maa minkum yacbadu muxamed yacbudu muxamed faina muxamedan qad maat mid idinka mid ah oo caabudu jiray muxamed dhegayso muxamed waa dhintay waman kaana yacbud allaha faina allaha xayun laa yamuut kii caabudi jiray ilaahayna ilaahay waa nool yahay manuusan dhimanin wuxuuna akhriyay aayaddii wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum nebigu een, aayaadkaasuu akhriyay oo allah leeyahay subxaanahu wa tacaala moxamed waa rasuulkii ilaahay ee haddii uu dhintaa ma la dilo ma gadaashiinba dib ugu noqonaysaan iyo gaalnimo subxaan allah aayaddiiba waxay ku noqotay markaas dhammaan saxaabadii rasuulka aayad iminka soo degtay ayay ku noqotay way ilaaween bayna aayaddani ka mid ahayd qur-aanka kariimka ah wuxuu leeyahay cumar ibn khadaab allaan ku dhaartay markaan maqlay aayaddaas lagu hiibo way i hayn kari waayeen buu yidhi markaasaan aqoonsadoon ogaaday inuu nebigii ilaahay geeriyooday sala allahu calayhi wasalam warkii markii la hubsaday ayaa waxaa dhacday khilaaf baa ka dhex dhacay eh, saxaabadii rasuulka ku saabsiisan yaa khaliif noqonay yacnii eh, yaa bedelaya rasuulkii ilaahay booskiisii dabadeedna markii dambe arrinkii waxaa loo celiyey muhaajiriintii iyo ansaartii ayaa go-aamiyey oo waxaa la isku waafaqay in uu khilaafka een, inuu khaliifu noqdo abaabakar radia allahu canhu Een, dadkuna waxoo maalintaas maadaama shirka noocaasa lagu jiray dadkii waxay ka mashquuleen diyaarintii la diyaarinaya rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam maalintii sinineed wixii ka hadhsanayd iyo maalintii hulaatada ku xigtay ee, ne- nebiga sala allahu calayhi wasalam waa laga mashquulay maalintii dambe ayay yimaadeen ee hulaatada ahayd markaas ayaa la maydhay jidhkii barakaysnaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyada oo aan maryihii uu sitay aan laga bixinin oo saxaabadii een, maydhaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa cod maqlay leh maryaha nebiga ha ka bixinina subxaan allah dabadeedna nebiga isagoo maryihiisii sita ayaa loo qubeeyey Een, wayna kafmeen oo oo kafan baa la geliyey jidhkiisii barakaysnaa dadkii maydhaya ka qayb galena wuxuu ahaa cabaas oo nebiga sala allahu calayhi wasalam adeer u ahaa cali bn abi aalib oo ilma adeer ahaayeen iyo fadl iyo quthm ee, oo uu dhalay cabaas ibn cabdilmutalib iyo shaqoraan oo mawlo u ahaa rasuulka ilaahay waxaa kaloo ka mid ahaa usaami ibnu zayd iyo aws ibnu khawla raggaas ayaa ka qayb qaatay maydhistii jidhkii barakaysnaa ee rasuulkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxayna isku khilaafeen saxaabadu meesha lagu xabaalaye lagu aasiyo rasuulka dabeedna Aba- abaabakar baa wuxuu ihi waxaan maqlay rasuulkii ilaahay oo leh sala allahu calayhi wasalam een, nebi ma jirto la qabtay yacni geeriyooday meesha uu ku geeriyoodayna waa lagu aasi jiray oo waa lagu xabaali jiray halkaa dabadeedna furaashkii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku geeriyooday hoostiisa ayaa la qoday abu talxa ayaa qoday Een, qabri buu sameeyey oo laxdigii iyo wixii oo dhan uu sameeyey u dhammaystiray dabadeedna saxaabadii toban toban ayay ugu tukanayeen yacni saxaabadii oo dhammaystiran hal mar laguma wada tukan nebiga sala allahu calayhi wasalam ee saxaabadu iyagoo marba toban ah ayay qolka soo gelayeen oo ay ku tukanayeen markii ugu horreeyey ehelkiisii ahlulbeytkii baa ku tukaday markii ku xigana muhaajiriintii ansaartii baa kusii xigtay saxaabadii intii kalea kusii xigay dumarkiiba kusii xigay caruurtiibaa kusii xigtay dabadeedna habeenkii arbaceed ayaa la xabaalay oo la aasay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun laa xawla walaa quwata ila billah kullu nafsin daa'iqatu lmowt allana wuxuu leeyahay naf kastaaba geeri bay dhadhaminays ama shariif ahaw ama wadaad ahaw waxaad doontid ahaw maalin maalmaha ka mid ah ayaad geeriyoonaysa marka rasuulkii ilaahay isaguna oo ahaa ummadda ilaahay uu abuuray oo dhan kii ugu khayrka badnaa khayru khalqillaah wuxuu ilaahay abuurayba kii ugu khayrka badnaa sala allahu calayhi wasalam geeridii uu xaq ahaydee ilaahay uu qoray ayuu geeriyooday wuxuuna geeriyooday xilli uu gaadhsiiyey dacwaddii iyo yaboohii uu ilaahay subxaanahu watacaala u soo diray uu wada gaadhsiiyey mujtamacii oo dhan subxaan allah sala allahu calayka yaa sayidii yaa rasuula allah sala allahu calayka yaa sayidii yaa rasuula allah sala allahu calayka yaa sayidii yaa rasuula allah intaasayaan kusoo goobaynaa in sha allahu tacaala maanta wallahu aclam wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu